wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan barnaamijka waxaan toddobaadkan kaga hadlaynaa saddex waxyaabood oo inta badan dumarka soomaalida ah u horseeda inay cayilaan marka ay dhalaan kadib dumar badan oo soomaaliyeed ayaa waxa ay dareemaan in miisaankoodu uu kordho marka ay dhalaan kadib iyagoo aan ku talagelin haddaba maxay yihiin sababaha ugu waaweyn ee keena in gabadha soomaaliyeed ay cayisho marka ay hooyo noqoto oo ay ilmo dhasho waxaan su-aashaasi weydiiyey leyle axmed afrax oo ka tirsan xarunta safe somaali women and children s s w c ee magaalada muqdisho hooyada marka ay umusho waxyaabaha u keeno oo laga yaabo inaan si qaldan aan u isticmaalno u keena in hooyadii aada u naaxdo miisaankeedii uu kordho la xadidi waayo waxyaabaha ay keenaya waxaa ka mid ah inay hooyada markay isticmaalayso wixii ay ku caaniya shaahiyoo kaleeto caaniya shaaha oo sonkortiisu badan tahay qaboow ah cabitaanadii oo kaleeto sonkortii lagu badiyo karbohydrateki oo kaleeto uusan xadidnaanin oo iska noqdo wax maxay toonay aan la xadidin la yiraahdo hooyadan ha loo qalo wanjabsada ha loo sameeyo oo dufan badan iyo wax la siiyo in maxay aheetoonay aysan activity lahayn aysan exercise iyo waxyaabahaas aysan samaynin wax culus inay samayso lama rabo laakiin waxaa la rabaa wax oo maxay aheetoonay macquula hooyo oo wax qabsanaysa inay tahay oo xarakaadaysa oon la seexanin cuntadii le-anna cuntadii haddaad la seexatid ayaduna way kula seexanaysaa waxa waaye miisaankaagu wuu sii kordhaa mushaaradiiyo kaleeto marka la cabaayo ayadana ay sonkor badan lagu daro oo la yiraahdo mushaaridan sonkor ha lagu daro waxyaabahaas oo dhan waxay keenayaan in maxay ahatoonay ay hooyada miisaankeedii uu cayilo inta badan gabadha soomaaliyeed marka ay dhasho waxa ugu horeeya ee ay ka fakerto waa in ilmaheeda uu caano ku filan ka helo naasaheeda sidaasi daraaddeed ayay bilowdaa inay cunto cunnooyin aanay hore u cuni jirin sida mushaali iyo cabitaan badan oo sokor laga buuxiyey hooyadan codsatay inaan magaceeda la shaacin ayaa sharaxaysa waxaa miisaankeeda iska bedelay markii ay dhashay kadib markaan ka hadalno soomaalideena markaan ka hadalno gabadhu markay umusho waxaa loo sameeyaa mushaali waa taqaanaa ray mushaaliyaa loo sameynaya maraq baa loo sameynayaa so many things ayaa la siinaya gabadha si ay dee u hesho naaska caano uu ilmaha uga helo oo ilmaha ay u nuujiso marka waxyaabo badan baa la siiya oo subag iyo wax badan uu ku jiro ma fahantay marka definitely aniga fasibomkayga markaan dhalayay weightkyga wuxuu ahaa forty eight haddadana waxaan haystaa two boys marka weigtkayga maasha allahu ninety something baan sii socdaa miisaankayga hadda ninety six baan ahay double ayuu kordhay miisaankayga wuxuu ahaa forty eight kilosaan ahaa markaan xataa aan umulay ilaa dhaqas lagu yiraaday miisaankaagu aada buu u yar yahay waa gartay markan hadda laba da baad dhashay laba da kadib miisaankaaga wuxuu noqday boqol buu ku dhow yahay boqol buu ku dhaway only afar kiilo iga dhiman boqolkii inaan gaaro markii ay dhashay kadib ayay bilowday inay cunto cunnooyin aanay horey u cuni jirin iyadoo ammaanka ku haysa sidii ay ugu godlan lahayd ilmaheeda oo uu ugu heli lahaa caano badan oo uu ka nuugo horta aniga sida normalka caadiga ah uma dhalin truserian aan ku dhalay horta cunto oo badan horta waan iska ilaalin jiray oo because qof waxaa tahay oo qalan laakiin markii dambe markii laga soo wareegay almost four months ilmihii markii soo gaaray markaasaa weyskan badan i koray mana dhihi karo cunto iyo wax aan cunay buu igu koray bas waxaan umalaynaya de jirkii qofkii bini aadmiga uu kala baxaya qofkii aniga ila tahay because ma odhan karo cunto oo umushii baan cunto ku cunay umushii cuntada waan iska ilaalin jiray marka kolay gabdhaha iyaga soomaalidana ninety percent markay umulaan jirkooda wuu iska furmaa waayahay marka cunooyinka aad cuni jirtay maxaa ka mid ahaa maraqa ma ku jiray mushaalida ood hore carabka ugu dhufatay ma ku jireen horta markii ugu horreysay aniga waxaas ma isticmaali jirin but after three months four months markaan soo gaaray ayaa waxaan cabi jiray maxaa la yiraahdaa mushaalidoo kale inta caanaha lagu badiyo ayaan cabi jiray marka maraq iyo laakiin waxaas kale iyo hilib iyo waxaas ma cuni jirin until nowna ma cuno maraq iyo iyo hilibka mushaalida maxaad u rabtay oo lagugu sheegay definitely horta caanaha oo oo larabay yani inuu ilmuhu u bato caanaha sababtoo ah ilmuhu intuu ka gaarayo six months daktarka dhakhaatiirta xataa waxay kugu advice garanayaan inaad ilmahaaga throughout inaad breastfeeding u samaysid oo ilmaha naaska aad noosisid ayay kugula talinayaan marka taasaa ka mid ahayd mushaalida waxba kuma jabnaa in hooyadu cabto maraq iyo mushaali si ay nafaqo u hesho ilmaheeduna caano badan ugu helo mana aha sababaha keena cayilka hooyada balse waxaa jira hal arrin oo loo baahan yahay in ay hooyadu ku baraarugsanato siday mar kale sharaxayso leyla waxaa la samayn karaa mushaaridii oo kaleeto waa la siinaa hooyada laakiin sonkora sonkorta waa laga dhaafaa leanno iyadaa waxay leedahay sonkor oo natural ay leedahay haddii caano lagu daro mushaarida oo hooyada ay cabto waxay ka helaysaa intii ay ka helaysay nafaqo ay ka heleen sonkorta wax gooniya sooma kordhiso annaga oonbaa iska jecel ma ogiye wax gooniya kusoo kordhinaysa ma lahan maraqiyoo kaleeto hooyadu way samaysan kartaa laakiin waxay samaysan kartaa maraq oo aan lahayn dufan oo ay ka samaysato qudaarta oo kaleeto intay isku dardarsato qudaartii way shiidan kartaa waxay u samaysan kartaa iyadoo suub ah oo sidii maraqiyoo kaleeto ay cabi kartaa way ka helaysaa hooyada caanihii oo kaleeto ay cabaysaa waxay ka helaysaa calcium iyo cunugiina wuxuu ka helayaa isagana maxay toonay caano u yeelayaa waxay samaynaysaa cabitaanadii naturalka ahaa ee cabaysaa sonkortoodu ama ay ku yar tahay ama aysan sonkor lahayn way ka helaysaa ilmaha yarkaana wuu ka helaa caano hooyadana nafaqo way ka helaysaa waxaa jira cunooyin kale oo badan oo ay hooyadu cuni karto islamarkaana aan wax badan ka bedelaynin miisaankeeda mar kale waatan leyla hilibkii oo kaleeto hadday qadar oo ka qaadato aan baruur lahayn oo maxay ah toonay jiir ah digaagii oo kaleeto ay cuni kartaa waxay cuni kartaa hooyadu waxaa laga rabaa inay qaadato horta fluid badan inay qaadataa laga rabaa si iyadana ay jirkeeda wax u galaan ilmihiina uu u helo caano fluid badan ama dareero badan inay hooyadu qaadato biyaha cad waa muhiim annaga waxaa nagu yar biyaha cad waayo biyaha cad waxaa la yidhaahdaa qofba qofku ka biyo cab badan yahay oo ka miisaan yar yahay biyaha cad marka inay qaadato waaye ugu yaraan inay cabto laba liitar iyo bar ilaa saddex liitar oo biyo cad ah qaboomay biyo caadi ah oo de normaal ah inay cabto waaye hooyaduna waa inay lahaato hooyo oo socsoconayso oo xarakaad samaynayso oo howlaheedii si tartiiba u qabsanayso waxa hadday naga noqdaan maxay ahatoonay ay dhaqan naga noqdaan ama caado ma keenaysa inay maxay hatoonay ay life stylekii ay la qabsadaan haddii waayadii hore ay dumarku faan iyo farxadu ahayd inay cayilaan dhalmada kadib hadda si ka duwan sida waayadii hore dumarku waa ay dhibsadaan cayilka hooyadan magaceeda ka gaabsatay in la shaaciyo ayaa sheegaysa in aanay ku faraxsanayn miisaankeeda laba jibaarmay walaahi for now kuma faraxsani because waxaan arkayaa yani waxyaabo fara badan oo difference oo igu yimaadee baan arkayaa sida markaad soconaysid oo kale waxaad noqonaysaa qof daalan waxyaabo badan ayaa difference ayaa loo arkaa marka hadda waxaan isku dayaya inaan miisaankeyga inaan kadiisgareeyo almost thirty k g inaan iska jaro ada ilama sixty meelahaasaan kusoo noqdo waxaa muuqata in saddex waxyaabood oo isbiirsaday ay ugu wacan tahay in dumarku uu ku fuulo hilibka ah marka ay dhalaan kadib kuwaasoo kale ah cabitaanka iyo cunnada sokorta lagu daray maraqa leh dufunka xoolaha iyo socod la-aanta waxaana hubaala in saddexdaasi qodob oo xal loo helo ay la micno tahay cayilka aan lagu talagelin oo xal loo helay intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan intaan mar kale dhegaystayaal kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo